magaalada kismaayo waxaa maalmihii ugu dambeeyey sare u kacay qiimaha shidaalka gaar ahaan baasiinka taasi oo ay sabab u tahay shidaalkii dalka imaan jiray oo gabaabsi galay labaatanka litir ee baasiinka ah ayaa maraya labaatan dollar halka markii hore lagu kala iibsan jiray lix iyo toban dollar sida uu sheegay axmed nuur cabdi oo kamid a dadka shidaalka ka ganacsada waxa uuna sidoo kale sheegay in fuustada shidaalka markii hore ay gedi jireen boqol lixdan iyo shan dolar balse haatan ay marayso boqol sideetan iyo shan dolar waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada kismaayo waxaana ka ganacsanaa shidaalka shidaalka waxaa qaali ku keenay waxaa jirtay shidaal waagii hore la keen jiray kambaniyada ugu waaweynaa item loogu talagalay in magaalada la siiyo shidaalkii hadda ugu dambeeyay ay keenayeen ayaa wuxuu ahaa mid aan magaalada anficinin qeybo ka mid ahna waxay u qaadeen gobolada gobolada jubbooyinka yay u kala qaadeen marka waxaa kaloo hakiyey in uu shidaalka kaco markabkii aan sugi jirna noo imaanayana imaan waayo waxaa keenay xilligii la rabay inuu imaado inuu kadib dhaco halaha yar markabka uu maqan yahay yaa waxaa keentay magaalada shidaalkii halihii yaalay inay ku filnaan weyso qof walba halihii yaraa u yaalay uu cirka geeyo uu kiciyo qiimihiisa shidaalka hadda laakiin waxaan rajaynaynaa inuu imaan rabo mar dhow adiga laba isbuuc kadib inuu soo geli doonaan rajaynaynaa marka wuxuu inoo saameeyey dee qof walba magaalada shidaalka kuma filnaan karo halaha noo yaalo baawuro badan baa socdo doomo badan baa wax qaata matooro badan baa qaata marka nin walba baahidiisa kuma filna waagii hore waxaan siin jirnay shidaalkii waxaan siin jirnay boqol lixdan iyo shan baan siinaynay fuustadii laakiin hadda waxaa la siinayaa boqol sideetan iyo shan dhinaca kale qaar kamida wadayaasha gaadiidka tagaasida ah ayaa dhankooda ka hadlay saameynta uu ku yeeshay shidaalka qaaliyoobay iyagoona ganacsatada ugu baaqay inay shacabka u turaan oo wax ka badan nus dollar aysan ka raadin shidaalka ay iibinayaan magaalada maalmahan dambe shidaalka ayaa nagu karayar kacay taasna waxaa keenaysa haamankii shidaalkii okeedka ahaa oo hoos u dhacay sidaas awgeed awaaye ganacsatadii kor bay noga yar qaadeen taasna waxay noo sababtay inaan yani aan awooda weyno mar ama laqaal ugu noqdoba halka dadka shacabka aanu qaadayno rakaabka ee waxba iska bedelin ayaga bale hoos ay u socdaan nus dollar iyo wax kasii yar dadka ay u qaada leeyihiin sometimes marka saameyn aad iyo aad u ballaaran qof dhibaatanin gaari wada shidaalkii waxa waaye mamarka keliisana shaqaysa laga yaaba waxba ku siyaadinba waxay keenaysaa marka waxa waaye inaad gaari iska dhigtidba leanna waxba kaada kaama soo galaya marka dadaal badan baan bixinaynaa kolley waxa waaye saafilaya hadda markab baa soo galaya markabkaas in waxaa laga yaabaa hoos nogala dhigo in badan saameyn aad u ballaaran buu yeeshay shidaalka qaaliyoobay maxaa yeelay baabuurtii oo isku batay shidaalkii oo qaali noqday oo shantii litir layidhi afar dollar iyo bar ay gaadhay haddana waxaa saamaynta ka timid dhulkii oo jajaban iyo xaalka oo si kala noqday casirkii markaad soo hoyataa waxaa weeye shidaalka hadaad ka bixiso wixii kuu soo hara hadda ani waxaan ahay darawal gaariga ani meli maadaama aanan gaariga ani aan lahayn casirka markaan gaariga iska dhigo qofka gaariga lahaa aan xisaabtamayn markaan tobankii litir aan iska bixiyo waxaa laga yaabaa shan dollar lix dollar naga soo hara oo ruux isaan wax u kala goosanaba ee xaaladeeda adkaata markaa wararka saameyn aad u weyn baa walaal jirta walaal sarakaca horta gawaaridii way bateen waxaa kaloo sarakaca keenay dee coronaviruskii waxyaabihii adduunka kala xiray daalka keliya ma ahana waxyaabo badan baa qaaliyoobay raashinkii baa qaaliyoobay badeecadii baa qaaliyoobay jiifkii la gadanayaa qaaliyoobay qolo walba nolosha meesheeda waxay ka gadanaysay baa quutulduruurigii si u qaaliyo annagana haddee geesteenna wayna saamaysay marka ilaahayna waxaan rajeynaa inuu ilaahay sidan nagu cadibin ilahay naga soo gaaro insha allah waxaan leeyahay dadka shidaalka gadayo iyo dadka shidaalka soo degsada intaba walaalyaal naxariista way furan tahay dadka naxariista ha loo sameeyo oo faa'iidada aad raadinaysaan yay nus dollar ka badanin walaal